magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa lagu qabtay kulankan bulshada looga wacyigelinayay dhibaatada uu u geysto gudniinka fircooniga gabdhaha qaar ka mid ah culamodiinka iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay ama dashan looga hadlayay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ayaa waxa ay si wada jir ah u sheegeen in ay muhiim tahay in laga hortago oo bulshada qeybaheeda kala duwan ay gacan ka geystaan in gabar muslimada gabar bani aadam ah oo walaasheen ah in maanta jirkeeda la jarjaro oo in nolosheeda khatar la geliyo mustaqbalkeeda lagu ciyaaro oo dhibaato loo geysto munkar ka weyn bacda shirki billaahi aniga arki maayo waa arrin munkar aada u weyn wey marka ilaahay subxana wa tacaala raallika ma aha qof muslima in la dhibo ha yaraada ama ha weynaade xataa haweenka ilaahay markuu ka hadlahayay xagga maarata yani dadka hataa waxaa qur-aanka uu aada u eedeeyey kow gabdhaha maarata fariinka ku dhiba oo ilaahay u yidhi subxaana wa tacaala walaa tumsikuuhunna diraaran gabdhaha dhibaato ha u haysanin oo intaa waa furnaa dhahdaan haddana markay ciddadu soo dhawaadana soo ceshataan haddana dhibaato in ha haysanin baa lihi oo islaamka wuxuu qabaa fa imsaakum bimacruufin aw tasriihim bixisaan gabdhaha in dhaqan wanaagsan la dhaqdo ama dalaaq wanaagsan la dalaaqo laakiin dhibaato in loo haysto ilaahay ma ogolo walaa tumsikuuhunna diraaran dhib ha u haysanin marka waxa dhib weyn baa ka jira oo ilmaheenna uu ka jiraa gabdhaheenna uu ka jiraa dadkeenu weliba waxaa u badan sida hadda la sheegahayay dadka qaxootiyada iyo dadka soo gala iyo dadka ka fog culammada ka fog war ulajeedada laga leeyahay waxay tahay gabdho badanaa dhibaato ku socotee dhibaatadaas see looga badbaadiyaa oo maanta macnaha dad badanaa macnaha isbitaalada u jiifa qaar badanaa macnaha waxa waaye ilmihii iyo hooyadu isku guureen intaasiit macnaha caqabad ah waxay ka imaaday dhibaatadii loo geystay marka dhibaatadaas maan kusii jirnaa ama waan ka baxnaa sidaan ugu bixi lahayn dhammaanteen inaan wada istaagno aan wada qurno ka warqab gabdhaha haddii la gudaayo ama wiilasha haddii la gudaayo waa inaad ka war haysaa qaabkii adi aad rabto oo sharciga islaamka waafaqsan waa inaad tidhaahdaa qofta oo waa kaasoo waxa gudaysa iiu gud ama haddii kale iga bax in meesha annaga mas-uulka ahe reed haddii gabdhihii iyo ilmihii xaasaskii la isku jarto oo aad tidhahda isguda hooyadii waxay leedahay gabadhayda haddii qaabkaan oo la taabto macsiyay la imaani kulankan waxaa ka qayb galay culamo waalidiin haween iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya